kulankan waxa ay kulan ku araansadaaye amniga nadaafada guud iyo reedandhisowka horumarka bulshada degmada yaaksheed ee gobolka banaadir iyo weliba goobrow ku hayay maamulka degmada odayaalka dhaqanka ururada bilaanta dhalinyaro iyo marti sharaf kala aan ku horeyn waxaana kumid ee bulshada degmada yaaksheed ee gobolka banaadir iyo weliba si iidee handhowaayana qorsho horumarinta arrimo bulshada ee degmada iyo oona sheegay inuu la shaqeeyo doonaan maamulka dadka degan xaafadda towfiiq waddadan nooma dhismi lahayn soddonka sano burbursanayd haddii aysan iskaashan shacabka iyo dadweynaha degan ganacsatada maamulka degmada intaas iskaashigoodii iyo dadaalkoodii iyo aragtida wanaagsan uu guddoomiyaha degmada la yimid ayuu noogu hiirgalay laamigan towfiiq bulshada iyo dadweynahana guddoomiya waxay ku leeyihiin waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay
hadday suurtagelayso dadka ma aragta in interlooga la wada dhigo oo afarta guryo iska soo horjeedabo lagu xukumo in ay macnaha interlooga dhigtaan lacagtana la qaybsado dadkana lagu qasbo ay qasab ka dhigto oo guddoomiyaha qasab ka dhiga dadka inay afar afar iyo shan shan sida nadaafadda magaalada ama bilicda magaalada ay u qurxoonaato oo ula tartamno magaalooyinka kale oo dariskeenna wax kasta oo bini'aadan qabto waxay ka bilaabataa midnimo reer yaakshiidow haddaan mid noqonno ama reer tawfiiqow haddaan mid noqonno sida waddadaas laamiga ah oo quruxda badan ay noogu dhisantay yaa wax walba noogu dhismi waxaan ku guubaabinhayaa in la midoobo reer tawfiiq iyo reer yaaksiidba ay mid noqdaan dadka hadda xamar joogaan boqolkii siddeetan dowlad maarag war meesha waxaa lagu xafidaa xisaabtan lagu xisaabtamo meel kastoo ka soo jeeda laamiga afar mitiray u saaran tahay tobanay u saaran tahay qofka ku soo jeedaa lagula xisaabtamaa hadduu wasaq dhigo asagaa lagu ganaaxaya markii mar la ganaaxa mar dambe u laaban maayo xisaabtankaas dadka lagu xisaabtamaa xaatid kastooo yaaqsiid ka baxaa waaba labaatan waaye in la dayaca tirtaa la rabaa in qashinka laga daayaa la rabaa saadogeedana u jajabnay biyo fadhiisiya u ahay waa waxuu ku dhashay talo iyo tusaale iyo hanti iyo mataqaanaa xoog iyo awood ayuu ku yimid maahane iskama imaan aqli la aruushay anfaca la aruushay ayuu ku yimiday waxaan leenaha waa ka mahad celinaynaa bilowgiisi dhammaadkiisi intii ka qayb qaadatay oo uga qayb qaadatay shacabnimo intii dowladnimo kusoo bilowday ku dhammaysay kulligood waa uga mahad celinaynaa dhanka kale guddoomiyaha degmada yaaqshid ee gobolka banaadir suleymaan maxamuud iyo faahfaahin kubi muhiimadii ujeedka la kulahayo kulanka waxaa mahadsantihiin heer towfiiq insha allah tacaala waxaan rajaynaynaa in aan interlogi ka wada shaqayno interlogi inaan ka wada shaqeyno qaabkaa u dhisan lahayn aan ka bilaawno qaybta hore towfiiqu laba qayb waaye qaybna waxay jirtaa dhankan oo jenaraal daawud qaybtan kale qaybta jenaraal daawud aan ka bilaawno qaybta kale ku xijino interloga samaysanaan rabnaa insha allahu tacaala marka berina wax walba oo laami markaad dhisatiin ganacsi walba waa idi imaanaa hadday subermarketyada yihiin hadday ganacsiyada kale yihiin hadday everything yihiin waa idi imaanayan laakiin maxaa la rabaa inaad deegaankiin adika ilaashatiin horumarka ka shaqaysiin deegaanka inaad adika leedihiin aamintiin dalkana inaa horta qofna aadoon u hiilina anagoo guddoomiye degma ii hiilina madaxweyne u hiilina dantaada u hiili sidoo qof aa adiga u codaysay oo aad rabitaankaa ku keentay uu ku matalo beritan hadda wax kuu qawaa aad iska bedeli kartid inaad keentaa la rabaa qaladaadna horta shaqo haddii qalad dhicinna miinas shaqo lama qaban waayo qalad waa dhacaa waana la saxa insha allah taala gudba sida waxyaaba hore shalay haddii erga kontii kow la joogay boqol iyo kow maanta la yimid maantana qof icoda loo gudba haduu leeyahay qof kasta ummadan iyo danta guud iyo wixii anfacaya ka shaqeey horta waa waa la aflagaadeyna waana sunno laakiin waxaa la rabaa laa nuriidu minkum jazaan wax walboo qabanaysid aadna dadka inaan mahadcelin ugu rabin abaalmarinna aa ku rabin oo ilaahay dartiis u qabataa la rabaa danta guud marka mar walbo danta guud ilaahay dartiis xaggiisa inaa ugu shaqaysaa la rabaa waana waxna wada anfacaya dhammaanteen qaybo shalduwan ee bulshada degmada yaaksheed iyo weliba siyadii handhowaayana reedan dhisowka horumarada use maamulka kuwada degmada